keedkan waxaa dib ueegis ku sameeyey guddiga difaaca indulaha waxay la tahay xorosaadka qodobkiisa afartan iyo toddobaad iyo afartan iyo sideedaad ayaa qeexaya dooda say u soconayso marka aragtiyihiina waa la nabadgaraynaya waa la uruurinayaa marka guddiga akrintan labaad waxaa la uruurinayaa aragtiyaha ama fikradaha kala duwan ama sixitaanka wax kastaba ha noqotay ha looga yeeray marka waxay la tahay waktigan xaadirka wasaarad looma baahna dad badan waxay soo jeedinayaan wasaarad in su-aal laga weydiiyo